subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in xalay kulamo ay dhex mareen madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo guddiyo ay iska soo magacaabeen xubnaha muranka uu ka dhex jiro ee baarlamaanka soomaaliya sidoo kale ciidamadii xasilinta muqdisho ayaa la sheegayaa in laga saaray magaalada iyadoo meelihii ay fadhiisimada ku lahaayeenna lagu wareejiyey kuwo boolis ah arrimahaasi ayaa haddaba waxaa faahfaahinaya wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle oo haatan khadka telefoonka ee muqdisho si toosa ugu jira waa mahadsan tahay waxaa jiray kulamo ilaa iyo xalay wakti da ka socda muqdisho gaar ahaan xarunta madaxtooyada soomaaliya iyo sila hargeysa kuhayey ee gudiyadii magacaabeen labada dhinac kaladuwanaanshaha mooshinka keela gudoomiye jawaari warhadowda hoolkooda waxay salka ku hayeen sida lagu soo afbeeri kara khilaafkan iyo wadada in loo mara ay tahay iyadoo xildhibaanadu ay aada u kalaasi duwanaayeen marka loo amaamiga lasoo dhaafay iyo qaababka labada dhinac ay rabaan inay u wajahaan qaabka halka loo qaaday gudoomiye jawaari diga uu magacaabay gudoomiyaha golaha shacabka maxamed sheekh usmaan jawaari waxay kulamo la qaateen madaxweynaha soomaaliya waxyaabaha ugu waaweyn ee kulanka looga hadlay inkastoo hayeen heshiisyo siyaasadeed ama maaragtay siyaasad in looga hadlo haddana faahfaahinaysa ka bixin waxaa ugu weynaa oo xogaha qaar aynu heleyna ay sheegayaan in arrinta lagu dhameeyo wadahadal oo qodob kamida ay ahayd islamarkaana loo maro hanaan dastuuri ah waxyaaba kale ugu weyn waxaa kamid ah in qaadka codqaadista dooday ka taagneed xildhibaanada uu magacaabay gudoomiye jawaarin ay soo jeediyeen in dhankooda diyaar u yihiin in codka kalsoonida loo qaado gudoomiye jawaari balse ay hordhigeen in hanaanka loo maray ay tahay in codkuu noqdo qaab kalsoonida islamarkaana ay ka dhacda meel la wada joogo ama meel maaragtay dadku u dhan yihiin hadalka u dhigeen inkastoo weli dhinacyadu waxay ku wada hadleen ama ay ku heshiiyeen faahfaahin ka sayda saxaafadda laakiin dhinaca kale dooda taalabida ayaa ka socotay ilaa iyo xaalo wakti dambe waxaa dhammaan laga hadlayay waxaa laga yeeli karaya khilaafkan madaxweynuhu hadda dhegeysanayaa dhinacyadaas waxyaabaha ugu waaweyn ee ugu dambeyntii lasla soo qooriya ayna la wadaagi doonaan ee dhinacadii soo diray iyo rag ka soo baxay inkastoo weli wakti hore ay tahay oo wax xoog badan xusin aan laga hayn waxyaabaha ugu waaweyn ilaa wakti dambe xaalis la gaareen dhinacyadu waatay wararka qaarkood waxay sheegayaan in ciidamada xasilinta ee muqdisho laga saaray goobihii ay joogeen marka maxay tahay sababtu waa mahadsan tahay ciidamada khasilinta oo inta badan ku sumaan gudaha magaalada muqdisho gaar ahaan ku tiirsanaa wadada wadnaha laga soo bilaabo halka loo yaqaan isgoyska marinaayada dhanka cabdicasiis ilaa iyo jakboonta weyn oo ku yaala dawadaagaha waxaa ku sugnaa ciidamo ka tirsan kuwa khasilinta unaban hay-adana sugida qaranka marka laga reebo jakboontadii airbortka muqdisho ay kaga sugnaayeen dhammaan waa laga faray goobihay ku sugnaayeen gaar ahaan wadada wadnaha ciidamadaas ay kaga sugnaayeen ilaa kuwa amniga waxay ii sheegeen in ciidamadaas loo wareejiyey wadada warshadaha ama jidka warshadaha ee u dhaxaysa labada etis ee etis control balcad etis control afgooye halkaas ay ka horjeli doonaan islamarkaana wadada warshadaha waxaana hadda ay ka baxayaan marka laga hadlayo gudaha goobe ay kaga sugnaayeen jidka wadnaha iyo sodonka iyo meelo kale ay kaasugnaayeen gudaha magaalada muqdisho meelahaas waxaa hadda bedelaya oo u diyaargaroobaya ciidamada booliska soomaaliya meelaha waxaaba hadda ka howlgala oo la wareega ciidamada booliisana ii sheegeen saraakiil kuwa amni ka tirsan marka ciidamadii khasirinta u badnaa kuwa hay-adda nabadsugidda hadda waa laga saaray meelahay ku sugnaayeen waxaana shalay gelikii dambe ilaa xalay magaaladu ay ahaayeen meelahay ku sugnaayeen gaadiisku furnaayeen susaadka magaalada oo maalmihii lasoo dhaafo khasneedna hadda wax jakboonti ama meelo ay ku sugan yihiin ciidamadaasi magaalada ma laha waxaana hadda meelaha qaarna booliska ayaa ka howlgal haddana waxay ciidamada booliska ii sheegeen saraakiil kiisha qaarkood ku diyaargaroobaya in guud ahaan ay la wareegaan meelihii ciidamada khasilintu ay baneeyeen xuseen oo in muddo ay ku sugnaayeen tan iyo markii howlgalka khasilinta uu bilowday gaar ahaana arbacadii lasoo dhaafay ilaa hadda magaaladu waxay ahayd ilaa shale waxay ahayd akirnaan badan oo dhanka amniga ka jirta maadaama wadooyinka harmadeen aada iyo aad buu mahadsan yahay cabdulqaadir maxamed cabdulle wariyaha v o eda oo khadka telefoonka ee magaalada muqdisho si toosa ugu jiray